subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiya hadalsan kuna soo dhawaada warka subax qodobada ugu doorana waxaa ka mid ah ciidanka booliiska gobolka banaadir oo kaashanaya hay-adaha amniga oo gacanta kusoo dhigay eedeysanayaal dil dhaawac dhac u geystay dadweyne kusugan degmooyin ka tirsan gobolka banaadir somalilan oo albaabada isugu dhufatay maktabadii ugu weyneyd ee masaarada ku laheyd magaalada hargeysa ee somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo weli kusugan gobolka baay si uu u xaliyo xaalada halkaasi ka taagan iyo tabashada ay qabaan maamulka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo xilkii ka qaaday wasiirka warfaafinta isagoona magacaabay wasiir kale oo cusub dunida inteeda kale wararka dunida inteeda kale wararka saaka aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah xaalada marinka khaza oo degan dagaala muddo socday kadib
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay labatobanka sebtembar intii aad maqasheen waxay ahaayeen dulmarka warkayaga markana u diyaargarooba isagii oo intaasi ka faahfaahsan ciidanka booliiska gobolka banaadir oo kaashanaya hay-adaha amniga ayaa gacanta kusoo dhigay eedeysanayaal gaaraya toban oo dil dhaawac oo dil dhaawac iyo dhac u geysanayay dadweyne ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka banaadir war qoraala oo kasoo baxay taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa lagu yiri ciidanka booliiska gobolka banaadir waxay gacanta kusoo dhigeen toban eedeysane oo dambiye kala duwan ka geystay degmooyin ka tirsan caasimada waxaana ku socda baaris markii ay dhammaatana waxaa loo gudbin doonaa hay-adaha cad wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare weli waxa uu ku sugan yahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoona weli halkaasi u jooga xalinta tabashada ay qabaan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa kula biiray oo halkaasi isagoo laga sugan taliyaha hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa sambalolshe ra-iisul wasaare xamse iyo taliya sambalolshe baydhabo ujeedada u tageen waxay tahay xayaalinta xiisada siyaasadeed ee madaxweynaha laftigrain iyo villa soomaaliya ka dhexeysa iyada oo uu u diray madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud ilwareedyo kala duwan waxay sheegayaan in haatan kulamo kala duwan labada dhinac ay uga socdaan halkaasi si loo qaboojiyo xiisada culus ee halkaasi ka taagan madaxweyne cabdicasiis laftagareen ilaa iyo hadda ma uusan aqbalin shirka soo socda ee golaha wadatashiga qaran ee la filaya muqdisho inuu ka qabsoomo laftagareen ayaa lasoo warinayaa inuu qorsheynayo qabashada doorashada gaar ah waxaana la sheegayaa in saraakiisha etoobiya ay baydhabo jooga ay ku cadaadinayaan tallaabadaasi inuu qaado xilli uu dhowaan warbaahinta ku beerlaxoowsaday reer koonfur galbeed qorshaha lafta gareen oo itoobiyaanka gadaal ka riixaya ayaa waxaa la sheegay inay ugu dan leeyihiin si uu uga furto villa soomaaliya iyo qorshaheeda doorasho qof iyo cod ah xilli ay cadis ababa iyo muqdisho ka dhex oloosan tahay xiisad salka ku haysa is-afgaradka ah is-afgaradkii abiy uu la gaaray somalilan xiisada villa soomaaliya ee koonfur galbeed ayaa dhowaan cirka isku sii shareertay kadib markii maamulka lafta gareen uu ka horyimid qorshaha villa soomaaliya ee ku aadan sida loo wajahayo arrinta itoobiya waxaana deegaanada maamulkaasi ka dhacay dibadbaxyo waaweyn markana haddii aan eegnana magaalada ama degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu soo gabagabeeyey soo gabagabeeyey ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha ee koonfur galbeed sida warkan uu ku dhamaystirnaya waryahayaga ibraahim mayow
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kusoo gebagabaysay ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha barnaamijkan oo wasaaraddu waxbarashada bilaash ah ku siinaysay gabdhaha ayaa sidoo kale bulshada loogu wacyigelinayay in gabdhuhu ay ku dhiirigeliyaan waxbarashada waalidiin kormeerayaasha waxbarashada gobolka iyo kan degmada afgooye iyo maamulaha iskuulka aliyaasar ayaa ugu horreynba goobtan ka hadlay waxaan ka mid ahay waalidiinta maxaa la dhaha afgooye ayaan ka mid ahay waxbarashada markaan maqlay carruurta waxaa la baraa maqlay waan keensaday gabdho iyo wiilalaan keensaday waa lee qoray oo lacag la'aan ah iskuulka alyasir wasaaradda waxbarashada waa u mahad celinaa barnaamijka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ay maalmahan waday oo ahaa ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha waa maalintii shanaad ayuu wuxuu ka socdaa degmada afgooye gaar ahaan iskuulka alyaasir barnaamijkaasi waa barnaamij bulshada aad ay ugu baahnaayeen maxaa yeelay gabdhaha nisbada waxbarato aad iyo aad ayay u yaraayeen marka mashruucan ololaha waxbarashada gabdhaha markii wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ee keentay gabdho badan ayaa barnaamijkaas soo ajiibay haddana waxaa idinkala hadlayaa anigoo ah maamulaha iskuulka alyaasir xafiiska arrimaha ardayda iskuulka ay ka socoto diiwaangelinta ardayda cusub saa ujeedaan xafiiska waxaa buux dhaafiyey gabdhihii iyo waalidiintii oo mashruucan markii wasaaradda ku baaqday islamarkiiba ka soo jawaabay xafiiska yimid oo gabdhahoodii la diiwaangelinayo waxaan gacanta ku hayaa foomkii diiwaangelinta ardayda gaar ahaan gabdhaha sana dugsiyeedka cusub laba kun laatay afar laba kun laatay shan maalinta sabtiga ayuu noo furmay iskuulka toddobada bish sagaalaad tirada ardayda aan diiwaangelinay waxay kor u dhaafayaan ilaa tiro shan boqol oo arday ah waxay isugu jiraan laba boqol oo gabdho ah iyo saddex boqol oo wiilal ah isqoristani weli way socotaa marka waalidiinta soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa in gabdhahooda ay iskuulaadka ay geeyaan oo barnaamijka mashruucan ololaha waxbarashada gabdhaha ay ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed gaar ahaan guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ustaad xidig oo mashruucan ololahan maxaa la dhahay maalmahan ka wada degmada afgooye mar labaad mar saddexaad waalidiinta waxaan leenahay gabdhaha iskuulaad iskuullada hala geeyo waxbarashada diiwaangelintii way socotaa gabar waxbaratay waa qoys waxbartay waa ama ummad waxbaratay iskuulka uu yahay iskuulaadka dowladda ay leedahay arday badanna sanadkan ay imaadeen marka waxaa jirta baahi macalimiin ah marka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa baahidaas macalimiinta ah ee gaabkaas jiro inay buuxiyaan marka baahidaas macalimiinta aad ay u tiro badan tahay marka waxaan leenahay ardayda macalimiinta wax bari lahayd in la keeno subaxdii iskuulka ugu buuxaa galabkana ugu buuxaa marka baahiyaa jirto marka baahidaas in wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ay daboosho ayaan ka rajaynaynaa duwilaayirado maanta oo arbaca ay tahay shantii maalin ololihii aan wadnay in gabdhihii iskuullada ay maaragtay ay yimaadaan iyadoo annaga hooshii aan wadno aanba ka dareemaynaa isqoristii iyo iskuulladii kubaca iyo korarka ku imaanaya marka hadduu ilaahay idmo hooshaan horta hol istaagi doonto ma ahaan doonto oo maaragtay horey u socon doontaa waxaan codsanaynaa in la ballaariyo oo la sii wado si maaragtay ardaydaas iyo gabdhaha dhaqanka wuxuu iska ahaa gabdhaha inay guryaha iska joogaan haddii wacyigelintii iyo ay gaartayna gabdhihii guryihii waa laga soo saaray way soo baxeen iskuulladii way joogaan hadduu ilaahay idmana in maaragtay lala jabaaro oo hore ay u socotaan codsanaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo wasaaraddan waan kaga mahad celinaynaa wasaaradda hidaaya iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed culayska iyo ahmiyadda iyo muhiimadda ay siinayso in gabdhaha guryaha laga soo saaro iskuullada ay yimaadaan maantoo arbaco ah waxaa inoo soo gabagabeeyey barnaamijkii ololaha horumarinta oo aan ku wadnay degmada afgooye annagoo booqannay i d bska xerooyinka barakacyaasha dugsiyada qur'aanka albaab albaab annagoo u garaacnay guryaha marka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu noo soo geliyey inaan ku guulaysanno oo noo soo dhammaado maanto arbaca oo shanta maalin ah sidoo kale waxaa ka faa'iidaystay wacyigelintan dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada ku hareeraysan degmada afgooye oo enrollmentii iskuullada babliga ah gaar ahaan ay aad u kordhay annagoo booqannay meelo badan iyo goobo badan sida dugsiyada qur-aanka waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed oo hawshaan barnaamijkan ololaha horumarinta qayb weyn libaax lay ka qaadatay annagoo sidoo kale u mahad celinayna maamulada iskuullada waalidiinta ee communitiga maadaama enrollmentigoodu aad u kordha iskuullada waxaan rabnaa marka in sidoo kale reer afguy aan baaq ugu dareynaa inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan oo ay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed hormuud ka tahay ee waxaan rabnaa marka in hawshaan ay sii socoto iskuulladu ay aad iyo aad ugu faa'iidaystaan gaar ahaan iskuulka maanta aan taagannahay tiriis enrollmentkiis aad ay u kordhayn waa ugu mahad celinayna maamulaha sida uu u qabanaya ardada heeganku ugu yahay sidoo kale waxaa goobtan ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada afgooye alustaad sheegow maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo tobanka bisha sebtembar laba kun labaatan iyo afar waxaa noo soo gebagaboobeeyey wacyigelintii waxbarashada gabdhaha iyo garaadhiskoodii mataqaanaa oo iskuullada lagu keeni lahaa marka si wanaagsan ayuuna noogu dhammaaday alxamdulilah ardaydan tirada badan aa u jeedaan oo mataqaanaa aan yuniformka wadan waa ardadii shanta maalmood aan ka shaqaynay
codkaasi waxa uu dambeeyey warkii waryahayaga midoog madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxauu xilkii ka qaaday wasiirka warfaafinta abshir cabdi isagoona cali maxamuud faarax cali seeko u magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor isbedelkiisa siyaasadeed gaar ahaan xilka qaadistiisa guddooyinkii ugu dambeeyay waa ay soo korortay iyadoo la filayo in galmudug dhowr doorasho ay ka qabsoonto dhowaan markana hargeysa somalilan waxay shalay shaacisay inay albaabada isugu laabtay maktabadda dhaqanka ee dalka masar ee magaalada hargeysa maktabadan oo uu ka socday dayactir ayaa waxaa ku taala meel u dhow madaxtooyada somalilan wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor ciise kayta warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in sababaha dhanka ammaanka ah loo xiray maktabadda isla markaana muddo loo qaatay in shaqaalaha ka shaqeynaya isaga baxaan muddo loo qabtay in shaqaalaha ka shaqeynaya isaga baxaan somalilan wasiirka ayaa yidhi waxaa jira oo dowladda somalilan ay aqoonsan tahay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka sidaa darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay go-aansatay in laga maarmaan ay tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee masar kuwa ka shaqeynayana dalka laga saaro muddo afar toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda doctor ciise keed ayaa sidoo kale sheegay inuu soo dhammaaday heshiiskii hisaabgaradka ee badda ee horaantii sanadkii ay kala sixdeen somalilan iyo etoobiya guud ahaan warkiisi waxsaaka aad kala socoteen raadiyaha dal soomaalideynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel